alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira ruux baa wuxuu soo qoray kabaa'irta markaynu ka hadlaynay tacriif maynaan sheegin ee waxaynu sheegnay tacdaad ama tirin iyo ashyaa baynu sheegnay sheekh baa ku tacriifiyey maa nuhiya calaa wajhi tacdiim taasi miyaanu tacriif marka waxa weeye wada koobayo aanu ahayn ugu horrayn cibaarada maa nuhiya calaa wajhi tacdiim culammadii hore wax ku tacriifiyey maanu arag sheekh casri ah oo mucaasir ah baa sidaa ku tacriifiyey buu yihi qofka soo qoray taasi waa mid waa midda labaadee calaa wajhi tacdiim waa lafdi mujmal ah calaa wajhi tacdiim maxaa noqonaya maxay ku dhacaysaa calaa wajhi tacdiim yacni markaa nahiyada sharciga ku soo arooray intee bay ku dhacaysaa calaa wajhi tacdiim marka inay noqoto waxaa lagu khasban yahay in loo soo noqdo in la yidhaahdo calaa wajhi tacdiim tan baa noqonaysa tan baa noqonaysa tan baa noqonaysa ashyaada qaarkoodna la ysku khilaafo ayaa ka imanaysa waxyaalaha ku saabsan tacaariifta inuu tacriif ku noqdo jaamic maanic selafku waxay ku dadaali jireen maaha hadday saxaabo tahay hadday taabiciin tahay hadday atbaacu taabiciin tahay hadday a'immadii qarnigii saddexaad tahay waxaa lala yimi wakhtiyadii cilmulmantiqa markaa la soo darrisiiyey wakhtiyada noocaasaa la yidhi tacriifka waxaa loo shartiyaa keyta wa keyta wa keyta wa keyta wa keyta loo shartiyaa waa inuu sida noqdaa sida noqdaa sida noqdaa haddamaadata marka waxa weeye culammadii markaa salafku miday markaa taas ugu dadaali jireen ma aha mashquulka la ysku mashquulinayo tacriifku inuu markaa quyuudda nooca iyo nooca iyo noocaasa yeeshaana waxaa laga yaaba waxyaalo badan oo ka nafci badan qofka inay ka mashquuliso ayaa laga yaabaa tacriifyada aynu sheegnayna qaarkood waxaa isticmaalay oo laga soo wariyey yacni markaa salafkii baa laga soo wariyey oo markay tilmaamayaan waa labada xad ee dembiga markaa koobsada yacni labada xad ama xadda dunya ama xadda alaakhira dee saxaabada qaarkood baa laga soo naqliyey saxaabada qaarkood ayaa markaa laga soo naqliyey calaa kulli xaal yacni waxa weeye tacaariifta isku mashquulinta la ysku mashquulinayo oo laga yaabo in ishkaalla ka soo arooraan ka markaa waxa weeye la door bido waxaa dhici karta wax ka nafci badan in laga mashquulaa laga yaabaa muraadka looga jeedaana waxay tahay waa in la garto waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta markuu sheegaayey dunuubta qaarkood waa tiriyey oo waa tilmaamay qaar muubiqaad buu ku magacaabay qaar akbarulkabaa'ir buu ku magacaabay qaar kabiiruu ku magacaabay yacni marka alfaado kala duwan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isticmaalay oo marka waxa weeye u sheegay marka waxa weeye yacni salafkuna waxay ahaayeen diinka iyaga u faham badnaa una aqoon badnaa xadiiska waxaynu ku soo jirray baabkii ku saabsanaa maa ja'a fii tukaa'ati rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam baabkaasaynu ku soo jirray xadiiska boqol iyo soddon iyo laba qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadasanaa shariikun can caliy bn alaqmar can abi juxayfata qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam amaa ana falaa aakulu muttaki'a qutaybatu bnu saciid horeynu u soo maray shariik waxa weeye waa shariik bnu cabdillaahi bni abi shariik annakhaci waa qaadigii weeye maaha shariik bnu cabdillaahi bni abi namir maaha waa shariik bnu cabdillaahi bni abi shariik weeye annakhaci alqaadi waa nin saduuq ah laakiin khata'iisa fara badan xifdigiisuna waa isbeddelay markuu qadaagii kuufa qabtay laba meelood buu qadaaga isu maray qadaaga kuufaa dembeeyey qadaaga kuufa markuu qabtay ayaa xoogaha xifdigiisu isbeddelay waxau ahaa nin caadil ah oo cadaaladda markaa wax ku xukuma qadaagiisu cadaalad u yahay aan dulmi isticmaalin oo caabid ah oo shadiidan cala ahlilbidac ahlulbidcana ku adag ayuu ahaa asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo tacliiqan isagu wax ugu wariyey marka laga reebo inta kale waxbay u weriyeen marka maadaama la yidhi yukhdi'u kasiiran dee waxa weeye xadiiska sanadkiisa waxbaa ku yaro sugan dacfi laakiin mutaabacaad buu leeyahoo jamac siqaada oo fara badan baa markaysaga mutaabaceeyo ku raacay oo xadiiskan la soo wariyey hadday tahay miscar ibnu kidaam hadday markaa tahay mansuur ibnu muctamir oo labaduba bukhaari ku sugan xadiiska markaysaa markaa xadiiskan iyagoo soo warinaayo xadiisku bukhaari buu ku jiraa laakiin ariiqa shariik kagama jiro wuxuu kaga jiraa ariiqa miscar iyo ariiq labaadoo ariiqa mansuur ibnu muctamir ayuu markaa kaga jiraa marka calaa kulli xaal xadiiska yacni markaa lama cilaynayo jamaacad kaleoo soo wariyeyna waa jiraan fii saxiix ilbukhaari buu ku sugan yahay xadiisku tirmidi wuxuu yidhi wa fi lbaabi can caliyin wacabdillaahi bni camrin wacabdillahi bni cabbaas yacni weliba xadiiska baabkan uu ka hadlayo xadiisku ee saxaabo kale laga soo wariyo cali ka mid yahay oo cabdullaahi ibni camrin ka mid yahay oo cabdullahi bni cabbaas ka mid yahay yacni ayaa laga soo wariyey markaasuu wuxuu yidhi hada xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa markaasuu wuxuu yidhi laa nacrifu ila min xadiisi caliy bni aqmar caliy bni aqmar mooyaane cid kaleoo soo warisayna ka garan mayna buuli markaasuu wuxuu sheegay cidda markaa kale ee shariik la soo warisay oo zakariya ibni abi zaa'ida iyo sufyaan athawri iyo khayru waaxid ayaa caliy bni aqmar ka soo wariyey laakiin labada marka bukhaari ku sugan ma sheegin ee khayru waaxidin buu kaga kaaftoomay abi juxayfa caliy bnu aqmar waynu soo marray hore waa u soo marray soo ma inaynan soo marrina waa dhici karta waa caliy bnu aqmar alhamdaani weeye alkuufi waa nin iqa ah oo taabiciintii ka mida asxaab alkutubi sittana waxbay u soo wariyeen abi juxayfa waa saxaabigii weeye waa wahb ibni cabdillaahi asuwaa'i baa laodhan jiray magaciis wahb bnu cabdillaahi assuwaa'iy ayaa laodhan jiray kunyadiisa caan ah qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abi juxayfa waxau yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi amaa ana aniga miya amaada waxaa looga jeedaa tafsiil hadda ma ahee tawkiidun baa looga jeedaa bay yidhahaan culammadu amaa ana anigu falaa aakulu muttaki'a wax cuni maayo anigoo dangiiga wax cuni maayo anoo dangiiga wax cuni maayo bal aan ku darro xadiiska kale isla mawduucaasi ku saabsan yahi xadiiska boqol iyo soddon iyo saddex qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa maxamed ibnu bashaar qaala xadasanaa cabduraxmaan ibnu mahdiyin qaala xadasanaa sufyaanu can caliy bni aqmar qaala samictu abaa juxayfata yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa aakulu muttaki'a maxamed ibnu bashaar horeynu usoo marray cabdiraxmaan ilmahdiyina saa si laag sufyaanku waa sufyaan athawri weeye waa sufyaan ibnu saciid athawri weeyaan waa jirtaa marka waxaa weeye cabdiraxmaan ibni mahdiy inuu sufyaan yacni markaa ibnu cuyayna inuu markaa wax ka wariyey ha yeeshee laakiin mawdican waxaa looga jeedaa sufyaan athawri baa looga jeeda sufyaan athawri ayaa looga jeeda waa jirtaa sufyaan sufyaan ibnu cuyayna inuu cali ibna aqmar wax ka wariyey cali ibna aqmar inuu wax ka wariyey waa jirtaa laakiin xadiiska axaadiista uu ka wariyey cali ibnu aqmar sitada kuma sugnaa kutubu sita kuma sugna sufyaan ibnu cuyayna marka haddaad aragto sufyaan oo cali ibna aqmar wax ka warinaya fi lkutubi sitta waxa weeye waa thawri wey tirmidi waa kii sheegay sufyaan athawri iyo inay wax ka wariyeen zakariya ibn abi zaa'ida marka xadiiskii waxa weeyaan yacni sufyaan athawri uu ka warinayo cali ibna aqmar ee uu ku mutaabacaynayey shariik waba kan daba yaallo wey waba kan daba yaalla sida tirmidi u soo wariyeyna yani masaadir kalena waa lagu soo wariyey imaam axmed wakhayruhuba waa soo wariyeen qaala samictu abaa juxayfata yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa aakulu muttaki'a abaa juxayfa waxauu yidhi qaala wuxuu yidhi caliy bnu aqmar samictu waxaan maqlay abaa juxayfata abaa juxayfaan maqlay yaquulu xaaluu odhanaayo yaquulu waa la xaalaynaya oo samica hadday daata u gudubto oo mafcuulkeedu uu yahay shay daataa uu yahay ficilka daba yaalla waa la xaalayaa sida jamaahiirta culammadu maraan jamaahiirta culammadu siday maraan saaxibuulajarumiya wuxuu yidhaahdaa mafcuul labaad ha looga dhigo laakiin jamaahiirta nuxaadu sidaa ma maraan saa saxiixii waa in la odhanaayo yaquulu xaala kownihi qaa'ila maxaa la odhanaayo qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa aakulu cuni maayo muttaki'an xaalan dangiigo wax cuni maayo itikaa'a waa fasiri doonnaa xoogaa culammadu waa isku khilaafeen itikaa'a muraadka looga jeedo ma gacantuu cuskan yahay oo gees buu yacni markaa u jiifaa mise macno kale looga jeedaa aan ku darno xadiiskanna xadiiska boqol iyo soddon iyo afar qaala xadaana yuusuf bnu ciisa qaala xadaana wakiicun qaala xadaana israa'iilu can simaaki bni xarbin can jaabir bni samura qaala ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam muttakican cala wisaada yuusuf bnu ciise horeynu soo maray waa nin iqaa weeye bukhaari iyo muslim inay wax u wariyeen baa ugu filan waana iqo wakiicna waa wakiic ibnu jaraax aru'aasi weeye asxaabu lkutubi sittana waxbay wariyeen israa'iil waa garanaysaan awow waxa u ab isxaaq asabiici baa marka awow ah waana soo marray dhowaanna simaak ibnu xarbin saa si la-ag yacni markaa xalayba waa soo marnay marka haddii aanu markaa cikrimo waxba ka warinaynin xadiiskiisa in la taxsiiniyo ayay culammadu u badiyaan asxaabu lkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo tacliiq wax ugu wariyey waana saduuq wuxuu ka warinayaa jaabir ibnu samura saxaabiga la yidhaahdo jaabir ibnu samura ayuu ka warinaya qaal ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam muttaki'an cala wisaadah jaabir waxa uu yidhi ra'aytu waxaan arkay annabiya nabiga sala allahu aleyh wasalam muttaki'an xaaluu dangiiga ayaan arkay calaa wisaadatin barkimo korkeed uu ku dangiigo bimacnaa ku tiirsan yahay ama cuskan yahay qaala abuu ciisa abuu ciise wuxuu yidhi waa tirmidi baa loo jeedaa waa kunyadii tirmidi weey saaxib aljaamic lam yadkur wakiicun calaa yasaarih wakiic ma sheegin waa wakiica sanadkan ku jireen calaa yasaarihi ziyaadada a ma sheegin aynu xadiiskii hore ku soo marray wahaakadaa rawaa ghayru waaxidin can israa'iila naxwa riwaayati wakiic sidaasoo kaley u soo wariyeen in aan mid keliya ahaynee ruwaad badan ah oo mutacadida ghayru waaxid waxaa loo isticmaalay litaksiir can israa'iila israa'iil ay ka soo wariyeen naxwa riwaayati wakiic riwaayada wakiic riwaayo la mida oo iyadana ay ka go'an tahay oo aynay la soconin calaa yasaarih walaa naclamu axadan rawaa fiihi calaa yasaarihi ilaa maa rawaa isxaaqu bnu mansuur can israa'iil mana ogin buu yidhi tirmidi baa odhanaya axadan cid ma ogin ciddaasoo rawaa fiihi xadiiskan ku soo warisay calaa yasaarihi ziyaadada ah ku soo warisay ma ogin ilaa maa rawaa isxaaqu bnu mansuur isxaaqu bnu mansuur siduu soo wariyey mooyaane oo can israa'iila israa'iil uu ka soo wariyey ou ziyaadada ku daray calaa yasaarihi macnahaan wuxuu tilmaamayaa calaa yasaarihi waxaa la keli noqday isxaaq ibnu mansuur baa la keli noqday ruwaad badanoo mutacadida ahina waxay u soo wariyeen xadiiska iyagoo la wariyey oo israa'iil kala wariyey iyadoo calaa yasaarihi ka maqan tahay marka kaannahu inuu lafdigaa cilaynayo uu leeyahay lafdigaasi waa shaaddo oo isagaa la keliyoobay ruwaaddii ka siqannimo badnayd ee ka tirada badnayd waxay u soo wariyeen iyadoo intaasi ka hadhan tahay ama intaasi ayna la socon muraadku tilmaamayaa saas weeye saas aawadee xadiiska aynu soo marray imaamu tirmidi waxaa la soo naqliyaa marna inuu taxsiiniyey marna inuu tasxiixiyey labada waa la soo naqliyaa waxaana jira ikhtilaafu nusakh wax la yidhaahdo oo nusakha iskhilaafaan albaani isagu wuxuu soo raray oo uu yidhi wuu taxsiiniyey xadiiska oo muu saxiixin tirmidi waxaana lagu xambaarayaa nuskhadu arkay sidaas inay ahayd waxaana laga yaabaa wuxuu u saxiixin waayey inay tahay inuu isleeyahay calaa yasaarihi waxaa la keliyoobay isxaaq ibnu mansuur baa la keliyoobay dabeed waa tacaqubay albaani ya kam dahaba alawalu lilaakhir wuxuu yidhi wahada binisbati ilaa maa balaqah taasina waxay ku xidhan tahay intii soo gaadhay ee uu hayey ayuu ka warramay markuu leeyahy cid kale sidaa uma soo warin cid kale ma ogin waa xasaba cilmihi siduu isaguba sheegay wa ilaa waa la hayaa cid kale oo soo warisay oo cabdurasaaq ayaa markaa soo wariyey isaguna ka wariyey israa'iil ayuu ka wariyey oo ku mutaabaceeyey isxaaq ibnu mansuur calaa yasaarihi iyaday la socoto imaam axmed musnadkiisa inay ku sugan tahay marka saas aawadeed miduu la keliyoobay isxaaq ibnu mansuur ma ahee yacni markaa culammadii siqaadda ahayd qaar ka mida ayaa ku raacay oo ku mutaabaceeyey waliba dariiqada marka culammada qaarkood ay maraan waxay tahay ziyaadadu haddaynay munaafiye ahayn cidda kordhisayna ay tahay cid siqa ah inay maqbuulo tahay waatay yidhahaan ziyaadatu siqati maqbuula inkastoo a'immadii mutaqadimiinta qaarkood ay isticmaali jireen tarjiix walow munaafiyeba yayna noqonayn laakiin waxa weeye sida markaa mutaakhiriinta badankoodu ay mareen bacdi mutaqadimiinta ka midina ay qabeen waxay ahayd in ziyaadada la eegaayo ma munaafiya mise munaafiye ma aha waxa lagu ziyaadinayo miyey ka hor imanaysa mise ka hor iman mayso yacnii xaafid ibnu xajarna masalada noocaasa markaysaga si fiican ayuu markaa u balballaadhiyey marka haddaynay munaafiye ahayn cidda kordhisayna ay tahay cid markaa siqa ah oo siqanimadeedu ay buuro tahay ay dhammaystiran tahay waa ziyaadatu siqati maqbuula noocaasay marka waxay noqonaysa laakiin hadda mutaabaca ayuu haystaaba calaa kulli xaal axaadiistani waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weye wakhtiyada qaarkood dangiigsaday oo jaabir ibnu samara waxa uu leeyahay ra'aytu nabiya sala allahu aleyh wasalam muttaki'an calaa wisaada isagoo barkimo ku dangiiga ayaan arkay axaadiistan kale laa aakulu muttaki'an waxay sheegaysaa inuu diidaayo uun wakhtiga uu wax cunayo eh waxaa laga fahmayaa wakhtiga aanu wax cunaynin itikaaga ama dangiigsiga inuu sameeyo inaan maanic ku sugnayn waayo nafyigani wuxuu u dhacayaa nafyi khaas ah ayuu u dhacay ya laa aakulu muttaki'an yacni waa annafyu lilqaydi laa lilmuqayad qaydka ayuu markaa u dhacaya yacnii xaalka uu wax cunaayo inuu itika sameeyo taasuu marka waxaa nebigu tilmaamaya inaanu samaynayn marka taana waxaa laga fahmayaa awqaadda kale inaan maanic ku sugnayn baa laga fahmaya itikaa hadda maxaa looga jeedaa laa aakulu muttaki'an culamada qaar waxay u fasireen in laga tilmaamaayo anoo gees marka waxa weeye u dangiigo oo bimacnaa waxa weeye gacan oo kale cuskaday oo gees u jiifo wax cuni maayo waana sida mashhuurkae caanka ah weji labaad culamada qaar waxay ku fasireen itikaaga in looga jeedo attarabbuc anigoo addimada isdhaafsaday sida hadda markaa in badanoo idinka mid u fadhido addimada anoo saa isu dhaafsaday oo mutarabbic ah wax cuni maayo tarabbucaa looga jeedaa bay yidhahdeen weji saddexaad culamada qaar waxay yidhahdeen itikaaga waxaa looga jeeda anoo meel ku tiirsan sida gidaar oo kale inaan ku tiirsanahay oo sidaas marka waxawayan hadda aan kursiga xaggiisa dambe aan ugu tiirsan oo kale saasoo kale anoo tiirsano marka waxa weeye gidaar oo kale ku tiirsan ama wax ku tiirsan wax cuni maayo wejigaana culamada qaarkood ayaa u fasiray culammada shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen itikaa waxay moodaan dad fara badani in looga jeedo yacni maa'ilan anoo gees marka waxawayan u iishan oo marka waxa weeye gees markaa yacni u iishan oo gacanta cuskanaya laakiin muraadka looga jeeday sidaas ma ahayn khataabiyo kale saasuu odhanaya caamadu waxay moodaan buu yidhi markaa itikaaga in saa looga jeedo laakiin sax maaha taas ee laa akulu muttaki'an muraadka looga jeedaa waxay tahay anoo marka waxa weeye meel markaa yacni wax ku fadhiistay yacni marka waxa weeye aan sare ugu ugu fadhiisto waxaas aan cuskanahay yacni wax cuni maayo calaa kulli xaal macnihii tarabbuca bay ku dhowdahay laakiin uu tilmaamayo wax lagu fadhiisanaya inay jirto maxaa loo diidayaa haddii lagu fasiro noocaas marka waxa weeye ama tarabbuca ama marka waxa weeye barkimo iyo wax la midoo kale iyadoo lagu fadhiistay waxay yidhahdeen qofku cuntadiibu aad u qaadan karaayo cunto fara badan buu markaa cuni karaa marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam cunto fara badan ma cuni jirin hadduu qofku marka waxawe addimada isdhaafsado calooshii way kala baxaysaa marka waxa weeye cunto badan buu qaadan karaa cunto badan ayuu qaadan karaa taas yadaabuu markaa diidayaa bay yidhahdeen culamada qaar oo yidhi intaba waa lagu wada xambaarayaana waa jiraan laakiin taasi daahir maaha daahir maaha calaa kulli xaal wejigay culamada qaar diidayaan baad mooddaa inuu yahay wejiga mutabaadirka ah culamada qaarna ku xambaareen oo hormariyeen oo ah in laga tilmaamayo yacni anoo marka waxa weeye maa'ilan ilaa jiha gees u iishay oo gacantoo kale cuskaday wax cuni maayo wejigaas ayaa kollay mutabaadira itikaagana meelaha kale uu ku soo arooray macnahaasuu u badan yahay xadiiska hore maxaynu ku aragnay wa kaana muttaki'an ya fajalas ama wa jalasa rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wa kaana muttaki'an riwaayaadka qaarkoodba mid bay hormarinayaan marka waxaa laga qaadanayaa dee itikaaga la sheegayey ee halkaa uu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam kaasay noqonaysaa in waxa weeye laga tilmaamayo inuu leeyahay qaabkaa wax u cuni maayo qaabkaa wax u cuni maayo laga tilmaamaayo caafimaad ahaanna waxaa la yidhi ma fiicna qaabkaasoo kale qofku inuu wax u cunaa oo isagoo markaa waxa weeye gees u jiifa inuu wax cunaa caafimaad ahaan lafteeda mid u fiican marka waxawaye ma aha waa yahay laa akulu muttaki'an waxaa laga qaadanayaa nooc karaha ah karaahatu tansiih laakiin taxriim laga qaadan maayo waa bannaan tahay iyadoo ruuxu dangeego inuu wax cuno laakiin waxa way noqonaysaa in laga fiican yahay bay noqonaysaa wallaahu aclam baabka saddex iyo labaatanaad baabu maa jaa'a fi itikaa'i rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu u baab yahay waxaa ku yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam dangiigsadkii uu dangiigsaday waxaa ku yimi oo axaadiis ah ayuu markaa u baab yahay xadiiska boqol iyo soddon iyo shan qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa cabdullaahi bnu cabdiraxmaan qaala xadasanaa camr bnu caasim qaala xadasanaa xamaad bnu salama can xumaydin can anasin ana anabiya sala allahu aleyh wasalam kana shaakiyan fakharaja yatawakka'u calaa usaamata bni zayd wa calayhi hawbun qitriyun qad tawashaxa bihi fasallaa bihim cabdullaahi bnu cabdiraxmaan waa addaarimi weeye waa saaxibu sunan kitaabka sunanka ah ee dabcadaha qaarkood musnad lagu daabacay musnadu daarimi waa sheikha u saaxiibka ah wala asax in markaysagaa kitaabku marka uu yahay sunan eanu musnad ahayn waa yahay waayo waa kitaab mubawaba ka abwaabi alfiqhi loo baabeeyey wuxuu ka warinayaa camr bnu caasim waa camr bnu caasim ibni cubaydillaahi alkilaabiy abu cuhmaan albasri waa nin saduuqa oo runsheegid badan laakiin xifdigiisa qadar yari ku jira nowcan maa asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen ha yeeshee lama keli noqon xadiiska waana soo aragnay dariiq hore uu leeyahay waynu soo marray waa raqamka xadiiska konton iyo sagaal ayaynu ku soo marray marka sanadka calaa kulli xaal waxbaa ka beddelan intaasoo kana yacni noo mutaabaca iyo mukhaalafaba waa ku sugan tahay oo yacni inta xamaad ka sokaysaa dariiq kale ayuu marka u leeyahay tirmidi ou ka warinaya cabdu bnu xumayd cabdu bnu xumaydna ka warinaayo maxamed ibnu fadli laakiin xamaad marka la maraayo sanadku xoogaa u iskhilaafsan yahay marka ma laba dariiq buu xamaad u lahaa ou anas ku gaarayo labadaba mise mid ahaan buu u lahaaye mid baa markaa maxfuud ah ka kalena shaad weeyi yacani waxaa ku sugan yacni baxsi baa ku jira marka xadiiska halkaasaynu ku soo marray marka sidaa marka hore uu inoogu soo wariyey oo ah xamaad ibnu salama inuu ka warinaayo xabiib ibnu shahiid ka warinaayo xabiib ibnu shahiidna xasan ka warinaayo xasan albisri xasanna ka warinaayo anas ibnu maalik baa ruwaad badan u soo warisay oo xamaad uga warisay taasaa mutaabacaad badan leh sidaa maxamed ibnu fadli u soo wariyey waxaa ku raacay sulaymaan ibnu xarbi oo imaam axmed ku sugan waxaa ku raacay cubaydullaahi ibnu maxamed oo isaguna ku sugan marka waxaa musnadka imaam axmed inkastoo marka waxa weeye nuskhooyinka qaarkood uu ku dhacay nuskhooyinka makhduudka ee musnadka qaarkood uu ku dhacay tabacaadka qaarna laguba taabacay cabdullaahi ibnu maxamed laakiin sawaabku ay tahay cubaydullaahi ibnu maxamed yacni marka ay tahay marka waxa kale oo ku raacay abu daawuud atayaalasi baa isaguna musnadkiisa ku soo wariyey laakiin isagu waa taraduday oo xamaad markuu maraayo ayuu wuxuu yidhi maxumayd iyo xasan kuu ka warinaayuu isku qabto ka shakiyey ayuu ka shakiyey marka calaa kulli xaal xadiisku kolley waa sugan yahay daawuud ibnu muxabir laftiisu waa soo wariyey oo xamaad ibnu salama ayuu isaguna ka warinayaa laakiin xumayd wuxuu ku raacay sidan hadda camr ibnu caasim u soo wariyey in xumayd laga warinaayo xumaydna anas ka warinaayo isaguna ku mutaabiciyey calaa kulli xaal sawaabku ha noqdo sida yacni markaa hore aynu ku soo aragnay ama labaduba sawaab ha noqdaane xadiisku kolleyba matni ahaan waa sugan yahay shaki kuma jiro oo wuxuu noqonayaa xadiis saxiixa ayuu noqonaya can anasin ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana shaakiyan anas ibnu maalik waxa uu sheegay in nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana uu ahaa shaakiyan mid xanuunsanaya inuu ahaa shaakiyan waxaa loo jeedaa mariidan mid xanuunsanaya nebigu u ahaa calayhi salaatu wasalaam fa kharaja waa soo baxay oo gurigiisuu ka soo baxay yatawaka'u xaaluu cuskanayo calaa usaamata bni zaydin usaamata bni zayd isagoo cuskanaaya ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay wuu taageersanayaa xanuunka daraaddiid wuxuu usaamat ibnu zayd cuskanayey wa calayhi sawbun qitriyun walxaal calayhi nebiga korkiisa calayhi salaatu wasalaam uu ku sugan yahay sawbun maro maradaasoo qitriyun qatar loo nisbeeyey waxaa loo jeedaa xagga iyo markaa waxa weeye yacni markaa ardu yaman markaa meel la ictibaarin jiray waxay yidhaahdeen waa maro markaysaga meesha lagu soo sameeyey markaa weeyi waa min alburuudi alyamaniya yacni maryihii marka waxa yaman lagu sameeyey marka ah marka beled marka waxa weeye qadar la odhan jiray oo markaysa waxaan yacni baxrayn ku sugan baxraynta hadda la yaqaan maaha waxaa laga tilmaamayaa un magacaas marka in waagaa la odhan jiray qidriyin waa qatar waa nisbatun ilaa qatar yacni marka hadda qadarta macruufka ah inay ku dhacayso ilaaba ilaa maaha jihadeedunba calaa kulli xaal loo jeedaa waa nisbatun calaa khayri qiyaas qatariyun lama odhan qitriyun baa la yidhi nisbooyinka qaarkood baa xoogaa qiyaaskii laga beddelaayo sida qiyaaska carabigu keensanaayo si ka duwan loo nisbeeyaa wa calayhi sawbun qitriyun wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo baxay yatawaka'u xaaluu cuskanaayo calaa usaamata bni zaydin usaamo ina zayda u cuskanayo u taageersanayo xanuunka daraaddii wuxuu taageersanayay usaamata bni zayd wa calayhi walxaal yatawaka'u faacilkeedoo huwa ahoo qarsoon baa laga xaalaynayaa jumladan wa calayhi ay walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay sawbun maro maradaasoo qidriyun qadar loo nisbeeyey waxaa loo jeedaa maryihii jihadaas lagu soo samayn jiray yacni maro ka mida qad tawashaxa bihi xaalu maradaas ku jeenay qaartay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo yacni markaa labada garab buu mid ahaan saaray yacni qayb marada ka midana wuxuu mariyey kilkilada hoosteeda qaybna wuxuu saaray degta ayuu saaray sidii idibaac oo kale idibaaca xajka waa yahay si kalena waa loo fasiraa oo in laga tilmaamayo in markaa waxa weeye yacni labada maraba markaa inuu degta soo saarayo ama labada maraba inuu kilkilada marinayo dabeedna halkaa ka rogayo laakiin wejiga fiicani waa wejigaa hore fa sallaa bihim nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa tujiyey maradii ayuu markaa ku tujiyey yacni maradii isagoo xidhan ayuu ku tujiyey fa sallaa bihim waa tujiyey saxaabadii xadiidkan wuxuu hadda u keenay yatawaka'u calaa usaamata bni zaydin ayuu u keenay baabkii hore wuxuu ku saabsanaa waxa lagu dangiigsanayo ama la cuskanaayo ama lagu tiirsanayo baabkanna wuxuu ku saabsan yahay masderka oo ficilka ah ya yacni waxa weeye dangiigsiga laftiisa yacni taasaa laga tilmaamaya ficilka markaynu leenahay waxaynu u jeednaa waxay ka cabbiraan masderka ka cabbiraan culamada qaar baa waxay yidhaahdaan waxaa loo qaybiyaa ficilka ficil sinaaci ah iyo ficil xaqiiqi ah ficilka sinaaciga ahi waa afcaasha la yaqaano maadi iyo mudaaric iyo amar waa alficlu asinaaci ama alficlu alxaqiiqi waa masderka ficilka xaqiiqiga ahi masderka weeye laakiin ficilkii sinaaciga ahaa yacni waxaweye ma aha calaa kulli xaal itikaa'ah ama dangiigsiga ayaannu hadda baabkani ku saabsan yihin wuxuuna keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo itikaac sameeyey laakiin muxuu itikaaga ku sameeyey yatawaka'u calaa usaama shakhsi buu markaa taageersaday ama cuskaday waa usaame caadada nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn inuu cid cuskado laakiin cudurdaar baa markan keensaday cudurdaarkaasi waxa weeye waa xanuunka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u xanuunsanayey kaasaa cudurdaar ku ahaa marka cudurdaarkaasaa keensaday waxaa laga qaadanaya hadduu ruuxu macduur yahay cid inuu cuskadaa inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa daliil cala tawxiid tawxiidka wax u daliila oo ah kaana shaakiyan nebigu waa xanuunsanayay calayhi salaatu wasalaam markaa nebiga in markaa xanuunku haleeli jiro oo xanuunsan jiray taageero uu u baahanayey wakhtiyada qaarkood cid taageersanayey marka uu xanuunsanayo kullu daalika waxay caddaynaysaa khasaa'istii ilaahay iyo awooddii ilaahay inaanu lahayn yacni halka marka ay yidhaahdaan dadka qaarkood weli hebel waxa la siiyey kelimatu kun baa la siiyey hadduu kunba yidhaahdo ya waxallo wuxuu doonaa dhacaya hadduu doona arladu baabi'in karaa qudradii ilaahay iyo awooddii ilaahay buu leeyihi khasaaistii ilaahay bay markaa waxaan yacni markaa siiyeen ta noocaasi waa arrin khalada weeye waxayna ka hor imanaysaa tawxiidkii bay ka hor imanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dadka ugu khayr badan dee awooddaa ma lahayn maaha marka waxa weeye inuu yacni waxa weeye awood u lahaa cidduu doono inuu halaago ama baabi'iyo maaha marka waxa weeye yacni markaa hadduu ku yidhaahdo wax kasta inay dhacayaan ou doonaa innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun allah baa la gaara taas laa yushaariku fii axad cid allah la wadaagtaa ma jirto saas aawadeed baa alimaamu alqaraafi oo ka mid ahaa culammadii qarnigii toddobaad waxa uu ku sheegay kitaabkiisa la yidhaahdo alfuruuq waxay isku wakhti ahaayeen imaamu nawowi nawowi iyo qaraafi isku wakhti bay ahaayeen ha yeeshee markaa sannawaad macduud ah ayuu ka dhimasho dembeeyey yacani nawowi waana ka horraan dhashay nolosha waana uga soo horreeyey waana kaga dembeeyey waayo cimriga nawowi waa koobnaa marka qaraafi wuxuu odhanayaa oo kitaabkiisa alfuruuq la yidhaahdo ku odhanaya macruufka suufiyada qaarkood waxay yidhaahdaan weli hebel waxaa la siiyey kelimatu kun baa la siiyey hadduu kun yidhaahdo wax alla wuxuu doonaa waa dhacayaan waa kufrun billaah nasan buu odhanaya waa gaalnimo allah laga gaaloobaayo saasaa qaraafi odhanaya marka calaa kulli xaal in nebiyada ay haleeli jirtay xanuunnada iyo cawaaridda bini'aadamka ku dhacda hadday daal tahay hadday dhaawac tahay hadday xanuun tahay yacni ashyaada noocaasi inay haleeli jirtay waxay ka mid tahay min adillati tawxiid ayay ka mid tahay xadiiska boqol iyo soddon iyo lix qaala imaamu tirmidiyu xaddasanaa cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan qaala xaddasanaa moxamed ibnu mubaarak qaala xaddasanaa cataa'u bnu muslimin alkhafaaf alxalabiyu qaala xaddasanaa jacfar ibnu burqaan can cataa'i bni abi rabaax can alfadli bni cabbaas qaala dakhaltu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam fii maradihi aladii tuwaffiya fiih wa calaa ra'sihi cisaabatun safraa fasallamtu calayh faqaala yaa fadl qultu labayka ya rasuula allah qaala ushdud bihadihi alcisaabati ra'sii qaala fafacaltu suma qacada fawadaca kafahu calaa mankibii suma qaama fadakhala fi lmasjidi wa fi lxadiisi qisa cabdullahi bni cabdiraxmaan waa daarimi waa soo aragnay maxamed ibni mubaarak waa maxamed ibn mubaarak alqurashi weeye waa nin iqa ah asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen cataa' ibnu muslim alkhafaaf alxalabi waa nin saduuqa laakiin in badan buu khata'aa oo gefkiisaa badan culamada qaarkoodna xadiiskan waa ku daciifiyeen sababtiisay u daciifiyeen marka waa nin saduuqah yukhdi'u kaiira tirmidi shamaa'ilku wax ugu wariyey kitaabkiisa jaamica waxba uguma warin nasaa'i ibnu maajahna waxbay u wariyeen jacfar ibnu burqaan waa jacfar ibnu burqaan alkilaabi waa nin saduuq ah laakiin wakhtiyada qaarkood buu wahmiya ama ismoodsiya khaas ahaan xadiiska zuhri hadda laakiin zuhri ka warin maayo xadiiska zuhri baa lagu qayday sida kale waa saduuq asxaabu alkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo adab ulmufradka wax ugu wariyey inta kale waxbay u wariyeen cataa' ibnu abi rabaax waa nin siqo oo faqiiha ah oo taabiciintii ka mida culammadii taabiciinta waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay laba boqol oo saxaabi ayaan soo gaadhay buui kaana min almawaali nimankii mawaalida buu ka mid ahaa ilaahay baa cilmiga ku ciseeyey sidiisa wuxuu ahaa cataa' ibna abi rabaax nin madow buu ahaa wuxuu ahaa mawlan min almawaali mar labaadka cilal ayaa ku dhacay waa midda koowaada waa cawarnaa mar labaadka laangadhu ahaa mar saddexaadkii shalal baa ku dhacay gees baa qallashay markii dambe waaba indhabeelay nin madoowa madowgiisu aad u daran yahay buu ahaa maca kulli daalik waxa uu ahaa imaamu ahli maka ya reer maka imaamkooduu ahaa oo cilmigiisa laga wada faa'iidaysanayo waxaanu ahaa aclamu nnaasi bilxaj dadka xajka ugu aqoonta badan buu ka mid ahaa waxaa nin siqo oo faqiih ah asxaabu lkutubi sittana waxbay u wariyeen in allaha la yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin ilaahay cilmiga iyo kitaabka qur'aanka ah dad buu ku kor yeelaa markay waxa weeye bartaan ee aqoon u yeeshaan ee raacaan ee ku dhaqmaan qaar buu ilaahay ku ciseeyaa qaarna sababta kitaabka ayuu hoos u dhigaa oo haddii ay markaa dayacaan yacni markaa sharaftii laga qaadaa hoos loo dhiga abulcaaliya waxaa mowlan min almawaali cabdullahi ibnu cabbaas buu iman jiray markaasaa cabdullaahi ibnu cabbaas sariirtuu korsiin jiray ku fadhiista sariirta markaasaa qurayshi timaadaan markaasay xagga hoose fadhiistaan markaasay is eegaano markaasay yidhaahdaan mawla yaa ayaa sariirta ku fadhiya mawlan min almawaali yaga xagga hoosey fadhiyaan dhulka markaasuu cabdullahi ibnu cabbaas yidhi cilmigaa kor yeela cilmiga ruuxa cilmiga barta waa la korraysiinaya oo ruuxii sharafta lahaa cilmigu sharaf buu u siyaadinayaa kaan sharaf lahaynna sharaf buu u yeelayaa kii cilmiga dayace cilmiga ka tagana isagoo nasab wanaagsan iyo khaniinimo mid walba leh oo maal iyo dhalasho mid walba leh ayuu haddana noqonaya mid hoosaynaya markaasuu ku yidhi sidaas cabdullahi ibnu cabbaas haakada wuxuu wax ka warinayaa fadl ibnu cabbaas buu wax ka warinaya calaa kulli xaal xadiidkani kolley waa daciif masaadirta kale lagu soo wariyey waxaa ka mid a abu yacla oo musnadkiisa ku soo wariyey tabaraani oo kabiirka ku soo wariyey tabaraani oo awsadka ku soo wariyey haysami wuxuu odhanayaa isnaadka tabaraani waxaa ku sugan ciidan garan waaye dahabi wuxuu odhanayaa waxaan ka baqayaa inuu yahay been inuu yahay kadiban mukhtalaqan inuu yahay aan ka baqayaa albaani waa daciifiyey sanadkiisa laba cilaa ku sugan waa midda koowaad ee cataa ibnu muslim dee waxa weeye waa gef badan yahay oo waa khata' badan yahay waa midda labaadeh cataa ibnu abi rabaax inuu fadli wax ka maqlay ma sugna waxaabay a'immadu isku khilaafeen cabdullaahi ibnu cumar wax ma ka maqlay mise kama maqlin cabdullaahi ibnu cumar wuxuu dhintay dhowr iyo toddobaatankii hijiriga saddex iyo toddobaatankii baan filaya saddex iyo toddobaatankii hijiriguu dhintay cabdullaahi ibnu cumar a'immadu way isku khilaafsan yihiin cataa ibnu abi rabaax ha arko ibnu cumare ibnu cumar wax ma ka maqlay mise kama maqlin imaam axmed iyo yaxya ibnu maciin iyo waxay dhahaan lam yasmac minhu waxba kama maqal ibnu cumar wuu arkay bis lakiin waxba kama maqlin samaaciisuma sugna inkastoo bukhaari uu qabo inuu ka maqlay marka waxaa la isku khilaafay yacni zamankaa madiidka ah ee badan iyagoo markaa ay isku wakhti ahaayeen ibnu cumar inuu wax ka maqlay oo saddex iyo toddobaatankii hijiriga dhintay fadli ibnu cabbaasna waxay isku khilaafaan culammadu ma siddeed iyo tobankii hijiriguu dhintay mise afar iyo labaatankii ama shan iyo labaatankii buu dhintay bacdi waxay leeyihiin daacuunkii camwaas buu ku dhintay siddeed iyo tobankii hijiriga ugu dambayn haddii la yidhaho shan iyo labaatankii buu dhintay ama afar iyo labaatankii amaba laga hormariyo dee wakhti badan baa u dhexeeya marka dee waxa weeye inuu fadli wax ka maqlay ta noocaasi mid sugan maaha marka xadiiska wuxuu noqonayaa daciif ayuu noqonaya ibtirmidina wuxuu odhanaya xadiiska qisaa ku sugan qiso dheer baa ku jirtay marka qisada wuu ishaaray halkan laakiin masaadirta qaar baa iyadoo dheer soo arooriyey calaa kulli xaal xadiisku ma sugna waa daciif aan iska laqbayno fadli ibnu cabbaas waxaa laga sheegay qaala inuu yidhi dakhaltu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaan u soo galay rasuulka sala allahu alayh wasalam fii maradihi aladii tuwuffiya fiih waxaan u soo galay xanuunkii gudihiisaan u soo galay rasuulka sala allahu alayh wasalam xanuunkiisaasoo alladii kaasoo tuwuffiya fiih gudihiisa lagu oofsado nafta laga qabtay yacni xanuunkuu nebigu u dhintay calayhi salaatu wasalaam xanuunkaa gudihiisa isagoo ku sugan baa rasuulka u soo galay ayuu yidhi wa calaa ra'sii cisaabatun safraa waxaan u soo galay wa calaa ra'sii walxaal calaa ra'sii madaxiisa korkiisa uu ku sugan yahay cisaabatun cimaamadii ay ku sugan tahay waa wax markaa madaxa lagu xidho cimaamadaasoo safraa'u cawlan fa sallamtu calayh waan salaamay dabeed nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaa fadlu fadliyow qultu waxaan idhi labbayka yaa rasuula allah yacni ku ajiibay yacni oo yeedhmadaada yeedhitaankaad ii yeedhayso aqbalay ijaabatan bacda ijaaba aqbalaad aqbalaad ka dambaysa yacni marar badan baan kuu ajiibay yeedhmadaada qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska laga sheegaayo ma sugna sanad ahaane ushdud bi haadihi alcisaabati ra'sii ushdud ku xidh oo ku adkee bi haadihi alcisaabati yacni cimaamadan ama maradan madaxa lagu xidho ra'sii madaxayga ku xidho ku adkee qaala fafacaltu wuxuu idhi waan sameeyey sidaas oo waan yeelay suma qacada intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fadhiistay fawadaca kafahu calaa mankibi fawadaca wuxuu dhigay kafahu kafkiisii wuxuu dhigay yacni markaa gacantiisa markaa intaa cukurkee hore ee jaraqsatayda ka horraysa wuxuu saaray calaa mankibii garabkayguu saaray suma qaama kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa istaagay oo fa dakhala fi lmasjid masjidka gudihiisa ayuu galay wa fi lxadiisi qisa xadiiska waxaa ku sugnayd qisa ku sugnayd yacni qiso dheer ayaa ku sugnayd xadiiska nusakha qaar waxabay ku darayaan qisatun tawiila qiso dheer calaa kulli xaal xadiisku sanad ahaan ma sugna waxaa laga qaadan lahaa hadduu markaa sugnaado madaxa in markaa lagu xidho maro ama cimaamad iyo wax la mida xanuun daraaddiina loogu xidhaa inaan markaa tawakulkii ayna ka hor imanayn tala saaradka ilaahay la tala saaranaya inayna ka hor imanayn waa laga deliishanaya waayo waa min baabi tadaawi waa baabka isdawaynta isdawayntuna waa bannaan tahay tadaawow cibaad allaahi walaa tadaawow bixaraam waata xadiis nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynina marka tadaawigu waa shay jaa'is oo bannaan kamana hor imanaayo tawakulka kama hor imanaayo haddaan tadaawigu shay makruuha aanu ahaynoo la diiday haddaanu ahayn yacani shay khaasa oo sidiisa loo diiday haddaanu ahayn asalka tadaawigu iyo isdaaweyntu kama hor imanayso tawakulka ka hor iman mayso amaa xadiiska soo arooree tilmaamaya man iktawaa aw istarqaa faqad bari'a min altawakul waxaa laga tilmaamayaa nooca gaarkaa in looga jeedo xadiisku wuxuu sheegayaa ruuxii markaa gubitaan dalboo yidhaahda iguba ama ruqyo dalboo yidhaahda igu tufa isagu tawakulka beri buu ka yahay waa daliil khaasa ma sheegaayo tadaawigii in la diidaayo ama tadaawigu ka hor imanaayo tawakulka ee waxaa laga tilmaamayaa tadaawiga nooca makruuha ee la diiday yacnii laga fiican yahay ee makruuha ah kaasaa tawakulka ka hor imanaya laga tilmaamaya ya wa ana anhaa ummatii can ilkayi marka waxa weeye waa nooc tadaawi oo makruuha weeye marka noocii xaaraanta ah ama makruuha ah kaasoo kale isagu waa ka hor imanaya tawakulka laakiin kii aan makruuha ahayn ee isagu markaa ibaaxadii kale iskaga sugnaa waxa uu noqonayaa isagu tawakulka inaanu ka hor imanayn min baabi itikhaadi alasbaab almubaaxa asbaabta mubaaxee bannaan oo la qaadanayo noocaasuu ka mid yahay tawakulkiina waa iswaafaqayaan taana saas yadaa weeye waxaynu bilaabaynaa baabu maa jaa'a fii sifati akli rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam baabu maa ay baabu dikri maa kii sheegista la sheegaayuu u baab yahay jaa'a ku yimi fii sifati akli rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam cunitaanka nebigu calayhi salaatu wasalaam wax cuni jiray sifadeeda ama qaabkuu nebigu wax u cuni jiray axaadiista ku timi sheegista la sheegaayuu u baab yahay xadiidka boqol iyo soddon iyo toddoba qaala imaamu tirmidiyu anba'anaa maxamed ibnu bashaar qaala xadasanaa cabduraxmaan ibnu mahdiyin can sufyaana can sacd ibni ibraahiim can ibni likacbi bni malik can abiih ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana yalcaqu asaabicahu halaata maxamed ibnu bashaar horeynu usoo aragnay cabdiraxmaan ibn mahdiyin saas si la-ag a'immada waa soo aragnay sufyaan waa sufyaanu thawri weeye nusakha qaar halkan waxaa idiin qoran saciid ibnu ibraahim laakiin sida saxda ay waxay tahay waa sacd ibnu ibraahim weeye marka nusakha ay qoran tahay saciid ibnu ibraahim waa khata' sawaabkuna waa sacd ibnu ibraahim weeye bidunya marka waa sacd ibnu ibraahim ibn cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf baa awow u ah waa nin hiqa ah oo min siqaari taabiciina taabiciintii yaryaraa ka mid ah asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen can ibnin likacbi bni maalik saxaabigii kacbi ibni maalik inaan u sugnaaday oo inamadiisa ka mid ah ayuu ka warinayaa laakiin riwaayadan lama magacaabin inankaasi kuu yahay riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimi shaki lagu sheegaayo ama cabduraxmaan ama cabdullaahi labadaa mid inuu ahaa oo ilmo kacab ah marka waxaweye shaki ku saabsan labada markaa mid ahaan inuu ka warinaayo ayaa markaa riwaayaadka qaarkoodna ku soo arooray ha yeeshee riwaayo nasgaraynaysa oo caddaynaysa ayaa jirta oo sheegaysa inuu cabdiraxmaan ibnu kacbin ahaaday yacni saa sheegaysa cabdiraxmaan ibnu kacbin waxa weeye waa nin siqa ah oo taabiciintii waaweyneed ka mid ah bal culammada qaarkood ay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu noolaa ayuu dhashay sidaas yadaa ay yidhaahdeen marka waa nin siqa oo lagu kalsoon yahay weeye waxaana wax u wariyey asxaabuulkutubi sita ayaa markaa wax u wariyey marka waxa weeye calaa kulli xaal waa taraddudun bayna siqatayn xataa haddii laysku qabto ma cabdullaahi buu ahaa mise cabdiraxmaan buu ahaa waa taraddudun bayna siqatayn oo dhib ma leh laakiin saxiixu waxa uu yahay waa inuu cabdiraxmaan ahaa weeye sacd ibnu ibraahim waxa uu ahaa nin marka aad u cibaado badan ayuu ahaa waxaa la yidhaahdaa yacni markaa waa soom badnaa waana qur'aan akhris badnaa aadna qur'aanka waa u akhrin jiray baa la yidhi aadna waa u soom badnaa kaana yasuumu dahra bay yidhahdeen yacni wakhtiga waa soomi jiray awqaadda markaa la reebo ee la nahiyey mooyaane inta kaleo dhan buu soomi jiray marka aad buu u cibaado badnaa calaa kulli xaal xadiidkan sanadkiisu waa saxiix waa sanad saxiixa weeye xadiidku markaa muslimna saxiixa waa ku soo wariyey cabdiraxmaan ibnu mahdiyin waa jirtaa inuu markaa sufyaan ibnu cuyeyne wax ka wariyey laakiin riwaayadiisu uu wax ka wariyey kutubu sita kuma sugna marka haddaad aragto sufyaan oo cabdiraxmaan ibnu mahdiyin fi lkutubi sita uu wax ka warinaayo wuxuu noqonayaa sufyaan athawri buu noqonaya amaa ibnu cuyeyne waxa ka wariye cabdiraxmaan ibnu mahdiyin ibnu cuyeynaha waxa ka wariye laakiin riwaayadiisu leysat fi lkutubi sita sida markaa laga arkaayaba tahdiibulkamaalka haddii loo noqdo yacni laga arkaayo kacb ibnu maalik waxaa ku sugan xadiidka riwaayat libni can abiih ayaa ku sugan oo ibnu kacb ibni maalik waxa uu ka warinayaa aabbihi kacb ibnu maalik buu ka warinaya saxaabiga kacb ibnu maalik waxa uu yidhi waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu kaana yalcaqu asaabicahu halaasa inuu muudsan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam farihiisa salaasan saddex goor inuu muudsan jiray yalcaqu waa baabu tacibo weeyo waa laciqa yalcaqu maadigeedu waa laciqa waa baabu farixa laakiin mudaariceedu waa yalcaqu weeye maadigeeduna baabu tacibo weeyaanoo waa laciqa saa weeye daahirka riwaayadani waxay sheegaysaa inuu saddex goor faraha muudsan jiray laakiin ruwaadda kale siday u soo wariyeen nowcan maa taas waxa weeye waa ku khilaafeen oo asaabicahu halaas bay u soo wariyeen ruwaadda badankoodu farihiisii saddexda ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex farood buu wax ku cuni jiray saddexda faroodee wax ku cuni jirayna waxay ahaayeen suulka iyo farta murdisada iyo farta dhexe saddexdaa farood buu wax ku cuni jiray oo suulku ku jiro iyo labada ku xiga markaa dabeedna saddexda farood buu muudsan jiray yalcaqu asaabicahu halaasa farihiisa saddexda abuu muudsan jiray saas aawadeed bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen waxaa ku sugan lafdigan shuduud baa ku sugan oo waa shaad yacni halaasan sanadku saxiixba ha ahaadee ruwaaddii faraha badnayd ee siqaadda ahayd baa sida kale u soo warisay oo markaa waxay u soo wariyeen kaana yalcaqu asaabicahu halaa saasay u soo wariyeen sidaas ayay u soo wariyeen waxaanuu sheegayaa imaam muslim abubakar ibnu abi shaybe iyo zuhayr ibnu xarbin iyo maxamed ibnu xaatim iyo inay marka waxaa weeye iyagu u soo wariyeen inuu marka uu yidhi kacb ibnu maalik ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam yalcaqu asaabicahu halaasa min alطacaam yacni sidaas ayaa marka waxa weeye marka uu yani marka ay sheegeen ruwaad kale oo iyaguna saasoo kale yani ku waafaqayna waa jiraan saas aawadeed lafdiga markaa saxday wuxuu noqonayaa in laga tilmaamayo saddexda farood buu muudsan jiray culamada qaarkood baa markay arkeen riwaayadan riwaayaadka badan ee kale siday ku soo arooreenna arkeen bay waxay ka dhigeen laba mas'alo kala duwan markaasaa waxay yidhaahdeen saddexda farood in la muudsadaa waa sunne mid walbana saddex goor in la muudsadaa weliba sunno ah waxay ku dhiseenuun riwaayada kaana yalcaqu asaabicahu alaaan marka saddex goor ayay u fahmeen in la kala muudsanayo mid walba far kastaba saddex goor la muudsanaayo laakiin saxdu waxay tahay yacni sida ruwaadda kale u soo warisay in laga tilmaamaayo yacni markaa saddexda farood buu muudsan jiray saas aawadeed ba abuu ciisa wuxuu odhanaya qaala abuu ciisa warawaa hayru muxamed ibni bashaarin hada alxadiisa waa soo wariyey ciddaan maxamed ibnu bashaar ahayn ayaa xadiidkan soo wariyey yacni ruwaad badan oo kale waxay u soo wariyeen qaala yalcaqu asaabicahu halaa wuxuu muudsan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam farihiisa saddexda abuu muudsan jiray marka maaha saddex goor buu muudsan jiraye waxaa loo jeedaa saddexdiisa farood buu muudsan jiray oo lagama dhalinaayo in markaa far walba saddex goor inuu muudsan jiray mid laga sababaynayo riwaayadan ma aha wuxuu ishaarayaa imaamu tirmidi laftiisu in waxaweeye lafdigan shuduud ku sugan yahay buu inoo ishaarayaanu tasriixineh macnaha uu tilmaamayaa inuu lafdigani shuduud ku sugan yahay oo shaad yahay ayuu markaa tilmaamaya muudsiga faraha la muudsanayana axaadiis kalena waa ku soo aroortay bal xadiiska ka dambe aan ahrino xadiiska boqol iyo soddon iyo sideed qaala imaamu tirmidiyu xadaana alxasanu bnu caliyin alkhallaalu qaala xadaana cafaanu qala xadaana xamaad bnu salamata can haabiti can anasin qaal kana anabiyu sala allahu alayh wasalam ida akala طacaama laciqa asaabicahu halaa xadiidkan sanadka xasan ibnu caliy alkhalaal alkhalaal waa nisbo oo waxaa laga tilmaamayaa waa kii khalka iibin jiray ama khalka samayn jiray waxay la mid tahay cibaaro aynu soo maray oo marka waxa weeye la yidhi waa cataa ibnu muslim alkhafaaf la yidhi waxaa loo jeedaa waa kii khufafka samayn jiray ama khufafka iibin jiray macnahaasaa laga tilmaamaya alkhallaalna waxaa loo jeeda waa kii khalka samayn jiray ama kii khalka iibin jiray macnahaasaa loo jeeda marka xasan ibnu caliy alkhallaal alxulwaani waa nin siqo oo xaafida weeye asxaabuulkutubi sitana waxbay u wariyeen marka laga reebo nasaa'i nasaa'i keliyaan wax u warin wuxuu ka warinayaa cafaan ibnu muslim buu ka warinaya cafaan ma munsarif ba mise ma la yansarif ma la yansarif sax haddii cufuuna laga keenno waa munsarif sax in madaxtahu manactahu wa in hajawtahu saraftahu haddaad ammaanto waad mancinaysaa oo waxaad ka dhigaysaa mamnuuc min asarfi wamaa laa yansarif haddaad ammaanto waxaa loo jeedaa min alcifati haddii ilahay waa laga soo ishtiqaaqay cifada oo dhowrsoonida ah alifkiiyo nuunku ziyaaday wada noqonayaan marka ziyaadatu alif wa nuun iyo calamiya markaa kulmay laba cilaa markaa ku kulmay wuxuu noqonayaa ma laa yansarif in madaxtahu manactahu labada miim isla eego in madaxtahu manactahu haddaad ammaanto waad ka mancinaysaa sarfiga wa in hajawtahu saraftahu haddaad laakiin caydo waad markaa sarfinaysaa waad tanwiininaysaa kasrada markuu yacni waxa weeye jargalana waad jaraysaa yacni waxa weeye kasraad ku jaraysa haakada oo min alcufuunati marka laga keeno cufuunadu waa maxay qurunkaa la yhaha cufuunada nuunku asal buu noqonaya nuunku wuxuu noqonayaa asal marka labadii cilla markaa kuma wada sugnaanayaan calaa haada wuxuu noqonayaa munsarif marka waxaa fiican cafaanu cafaanun inaan la odhan ilaa cafaanun haddaad tidhahdo tanwiiniso waad sarfisay asarfu tanwiinun ataa mubayina macnan bihi yakuunu lismu amkana waa yahay marka cafaan waa cafaan ibnu muslim weeye albaahiri waa nin siqo oo xujaa weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay u weriyeen ruwaadda kale waa soo aragnay marka sanadku waa saxiix muslimna saxiixa waa ku soo wariyey xamaad ibnu salamana waxay yidhaahdaan waa ahbat fii haabit haabit markuu wax ka warinaayo ragga kale isagaa kaga sugis badan macmar iyo khayrkiiba isagaa xadiiska markaa haabit uga sugis badan can anasin qaala kana anabiyu sala allahu alayh wasalam ida akala طacaaman laciqa asaabicahu halaa anas ibnu maalik waxa uu sheegay oo yidhi kaana anabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa akala طacaaman markuu cunto cuno laciqa asaabicahu halaa laciqa waa leefi jiray ama waa muudsan jiray asaabicahu farihiisa athalaata saddexda ah ayuu muudsan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaadu markay ficilka gasho macaanii kala duwan baa loo isticmaalaa mar loo isticmaalo ficilkii in laga faaruqay marna waxaa loo isticmaalaa ficilkii in la dhex galay marna waxaa loo isticmaalaa ficilkii in la doonaayo in la bilaabo laakiin mawdican waxaa looga jeedaa ficilkii in laga faaruqaa loo jeeda oo goorta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu faraha muudsan jiray waxay ahayd waa idaa faraqa min akli tacaam waa markuu ka faaruqo cunitaanka uu cuntada cunaayo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu faraha muudsan jiray muudsiga faraha la muudsanayo yacni sunna weeye sababta loo muudsanayaana waxay tahay barakadii cuntada ayaa dhici karta inta faraha saarsaaran inay ku hadho sidaas daraaddeed baa waxaa la doonayaa si qofka barakadii aynay u seegin in farahana la muudsado waayo cuntadu waxay leedahay barakay leedahay barakadaasi waxa waa maxay barakada waxay culammadu yidhaahdeen waa siyaadada iyo waxa weeye markaa khayrka ku sugan iyo waxa markaa cuntada looga jeedo taqdiyada ah iyo quwada iyo xoogga laga helaayo iyo dhibaatada cuntada in laga nabadgalo yacnii dhibaato iyo wax la mida inay ku keento waayo dee cuntooyinka qaarkood baa xanuunna laga qaada ama dhibaatooyin markaa sababa waxaa ka mida marka waxaa weeye taacadii qofka inay ku caawiso oo uu xoog iyo awood u helo iyo nashaad iyo firinfircooni taacada ashyaadaasoo dhan baa barakada markaa cuntadu ay ku dhacayso marka cuntadu waxay leedahay markaysagaa barakay leedahay barakada cuntada ay leedahay ruuxa inaynay ka baaqan inuu ku dadaalo weeye barakadii waxay ku hadhi kartaa inta marka waxa weeye uu kaga tegey yacni weelka kaga tegey bay barakadu ku hadhi kartaa waxay kaloo barakadu raaci kartaa inta farihiisa saaran waxaa kaloo dhici kartaa inay markaa isaga laftiisa ku tagto uu hore u cunay mid walba waa dhici kartaa saas aawadeed ixtiyaad inuu sameeyo qofka barakadu aynay seegin baa la doonayaa saas aawadeed baa waxaa laynoo sunneeyey farahana in la muudsado yacni weelka laftiisana in la murdiyo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ficilahaanna waa u sameeyey inuu faraha muudsaday markuu cuntada ka faaruqay odhah ahaanna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u amray oo waxa uu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa akala axadukum tacaamahu falyalcaqa asaabicah hadduu midkiin cuntada cuno farihiisa ha muudsado fa innahu laa yadrii fi ayatihinna albaraka waayo ma garanaayo halkeebay barakadu ku sugan tahay ruuxu garan maayo marka sidaas aawadeed farihii ha muudsado wa kadalik waxaa kaloo laynoo sunneeyey weelka laftiisa in la murdiyo ayaa markaa laynoo sunneeyey waxaana markaa axaadiista qaarkood ku soo aroortay iyadoo laynoo tilmaamayo yacni markaa waxa weeye weelka ha ka murdiyo waayo ma garanaayo meeshay cuntada kaga sugan tahay barakadu garan maayo axaadiista qaarkoodna waxay ku soo aroortay yacni barakadu inta ugu dambaysa cuntada inay ku sugan tahayna axaadiista qaarkood oo sheegaysa ayaa jirtaa oo saas yadaa tilmaamaysa calaa haada waxay noqonaysaa ruuxu markaa waxa weeye cuntada inaanu isku badin oo uu soo guranayo marka hore qadar marka waxa weeye dee isaga u munaasiba haddii waxa weeye dee isku soo badiyo oo dabeed marka waxa weye hadhowna is yidhaahdo barakadu inay ku seegine dee wad oo markaysa markaa yacni ilaa aakhirka gaad waxa weeye taasi dhibaatay ku keenaysaa caafimaadkiisii waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa laga qaadaa caloosha la buuxinaayo yacni cuntada la yska badinaayo xanuunno badan baa laga qaadaa dad fara badani waxay u dhintaan yacni calooshooday u dhintaan waata markaa la yidhi xikmad lagu yidhi haddii la waraysan lahaa dadka xabaalaha ku jira badankoodu waxay odhan lahaayeen calooshaan u dhimannay yacni waxaannu caloosha ku guraynay ayaannu markaa u dhimannay yacni caafimaadka qadar yaru qofku inuu cuno oo uu marka waxa weeye gaajoodo oo cuntada cuntada aanu caloosha ugu geyn ayaa markaysaga u nafci badan laakiin haddii waxa weeye cuntadii hore baaqi ku hadho oo baaqigii hore ku jira haddana mid kale laga dabageeyo oo dabeedna markaa kaa kaleo aan ka bixin haddana mid kale laga dabageeyo intii hoose way iskaga sugnaanaysaa meeshii yacni siday ugu sugnaanayso marba markaysagaa dheefshiidkii qayb markuu shiido qayb baa ku hadhaysaa qayb waa hore ku hadha baa laga yaabaa inay meesha iskaga jirto taasna waxyaalaha xanuunnada iyo kansarada iyo dhibaatooyinka badan sababaaya ayay markaa ka mid tahay saas aawadee waxa fiican qofku wakhtiyada qaarkood marka inuu gaajoodo ayaa fiican oo waxa weeye isagoo gaajoonaya yacni marka uu wax cuno yacni taas ayaa fiican marka uu wax cunayana aanu iska badin cuntada cunaayo ee cunto kooban marka uu cuno laakiin raashin fara badan in la kariyo oo dabaad markaa hadhowna markaa la laasan waayo ama qofkii uu isku dirqiyo uu is yidhaahdo barakadu inay ku seegina cun cun cun caloosha ku gur yaa waxa weeye taasi dhibaatay u leedahay israafna waa ku jiraa caafimaadkiisina dhib bay u leedahay yacni cuntada nafciguu ka doonayana dhibaataday u geysanaysa ayaa ka badnaanaysa xanuunno badanna way sababaysaa waxyaalaha xanuunnada laga qaadana waxaa ka mid ah altacaamu cala atacaam cuntada cuntada laga dabageynaayo oo cuntadii hore oo aan caloosha ka bixin cunto kale laga dabageynaayo ayaa marka waxaa ka mid a calooshu inay khali noqoto madhato oo waxa ku jira ka madhaan oo ay marka waxa weeye yacni cunto u baahato xaaladda caynkaasay cuntada ugu nafci badan tahay oo ugu waxtar badan tahay wakhtigaas ayay marka ugu fiican tahay in la yaraystaana fiican cuntada oo qadar yar laga cuno ayaa markaa fiican cuntada la cunayaana ay noqoto cunto marka waxa weeye nafcigeedu u badan yahay oo waxtar markaa leh ay noqoto laakiin cunto marka waxa weye waxtarkeedu u liito dabeedna marka waxa weye calooshii laga badiyo oo laga buuxiyo hadhowna waxay u sababaysaa waxyaalo kaleay u sababaysaa yacni waxa weeye xanuunno badan iyo waxbaana laga qaadi karaa marka calaa kulli xaal in la yareeyo oo dabeed marka waxa weye qadar la cuni karo oo la laasan karo laga dhigo calooshii aan laga buuxin caloosha la dhimo oo neefta neefsiga la neefsanayo iyo sharaabka la cabbaayo wax loo banneeyo sida markaa xadiiskaba lagu soo wariyey yacni marka waxa weeye fa ulutun litacaami wa ulutun lisharaabi wa ulutun linafasi xadiis caynkaasa lagu soo wariyey siduu tilmaamayo caloosha saddex qaybood in laga dhigo oo qayb cunto la geliyo qaybna sharaab la geliyo qaybna la banneeyo oo markaa neefsiga loo banneeyo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa intay calooshii buuxiyaan hadhowna inay joogi kari waayaanba ay ciftaanba wax alle wuxuu qabsan karaa ma jiro wuu cifanayaa neeftaa ku dhiba waxaa laga yaabaa markaysa markaa in dee waxawe dhib ay ku tahay marka tan noocaasoo kale ah waxa weeye dhibaatooyin badan bay sababi kartaa dhibaatooyin badan ayay markaa sababi kartaa marka sidaas aawadeed caynkaas in la yeeli wey midda labaad waxaa loo muudsanaya taasi waa tabarakada mid labaad waxaa loo muudsanaya waa nicmada oo la weynaynaayo oo cuntadani waa nicmo marka nicmadii in marka waxa weeye aan la dayicin weeye ee markaa la weyneeyo nicmada ilaahay oo kugu galladaystay oo haddii marka waxa weeye farihii oo cuntadii saarsaaran tahay yacni markaa aad qasabadda la hoos tagtaad iska maydho weelkii oo marka waxa weeye cuntadii markaa ku harhsan tahay yacni iyadana marka waxa weeye aad qashinka raaciso dee waxa weeye nicmadii markaa maad weynayn marka nicmada in la weyneeyo oo waxa weeye markaa la ixtiraama iyada lafteedu waa ku sugan tahay oo waxay ka mid tahay shukrinaqa nicmada lagu shukrinaqaayo ayay ka mid tahay nicmadana haddii lagu shukrinaqo ilaahay qofka waa u baaqi yeelaa waana u siyaadiyaa waa u kordhiyaa marka labadaa faa'iidaa ku sugan muudsiga faraha la muudsanayo in waxa weeye nicmadii la weynaynayo iyo in barakadii la raadinayo labadaa arrinba waa ku sugan yihiin oo waa ku jiraan waa yahay waxaa la soo wariyey xadiis odhanaaya man akala fii qascatin uma laxisahaa istakfarat lahu alqasca ruuxii xeedho wax ku cuna dabeedna xeedhada murdiya uma laxisahaa istakfarat lahu alqasca yacni xeedhada ayaa ilaahay dembidhaaf uga barida laakiin xadiiska caynkaasi waa daciif oo ma sugna waxaa soo wariyey imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo daarimi iyo ibnu abi shayba culammada qaarkood markay leeyihiin waa sunne yacni markaa taasoo kale waa soo qaateen oo istikfaarka qascada u ducaynaysa iyo wax la mida waa keeneen oo waa sheegeen laakiin taasi waa kaasi waa daciif imaamu tirmidi laftiisuna waa daciifinaya a'immo kalena waa daciifiyeen marka waa daciif waxaa kaloo la sheegay xadiis odhanaaya man laciqa saxfata man laciqa asaxfata wa laciqa asaabicahu ashbacahu allahu fi dunya waalaakhira kii xeedhada markaa murdiya farihiisana murdiya ilaahay baa dhergiye ifyo aakhiraba kaana dacfigiisu waa daran yahay sheekh albaani laftiisuna wuxuu kaga hadlay silsilatu axaadiis daciifa waxaanuu yidhi waxa weeye waa daciifun jiddan oo aad yo aad ayuu daciif u yahay ayuu marka u yidhi aasaar kale ayaa axaadiis kale uu idiin qoraayo yacni markaa baajuurigu sida man laciqa alqascata uma ghasalaha wa shariba maa'aha kaana lahu ka cidqi raqaba waxyaalahaas waxay yidhaahdeen culammada qaarkood waa manaakiir waa munkaro weeye oo waxa weeye markaysaga ma sugna yacni saasay markaa yidhaahdeen xufaadda qaarkood ay tilmaameen calaa kulli xaal laakiin sideeda in laynoogu sunneeyey waa jirtaa in weelka markaa laga murdiyo iyo in marka waxa weeye faraha la murdiyo labada mid walba weelka marka la murdinayana gacantaa lagu soo murdinayaa siday sunnadu tahay ee maaha carabka in lagu leefleefaaye marka waxa ma aha taasna sidaas yada ah weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex farood buu wax ku cuni jiray waxaa jira xadiis markaysagaa la soo wariyey oo odhanaya marmar buu shanta faroodba wax ku cunay aad ku arki kartaan markaysaga shuraaxda qaarkood iyadoo idiin sheegayaan laakiin xadiiska noocaasi waa daciifo ma sugna wuxuu odhanayaa baajuurigu ciraaqi wuxuu yidhi mursalkii waxaa ku sugnaa xadiiskii mursalka ahaa waxaa ku sugnaa annahu kaana ya'kulu bikhamsin inuu shan farood wax ku cuni jiray wakhtiyada qaarkood ayaa marka waxa weeye xadiis mursala lagu soo naqliyey buuli markaasuu wuxuu odhanayaa waxaa lagu kulminayaa inay xaaladuhu kala duwan yihiin jawaabtu waxay tahay mursalkani waa mursalu zuhri weeye mursal zuhrina waxa weeye waa waa daciif weeye weliba waxay yidhaahdaan culammadu mursalka zuhri wuxuu ka mid yahay maraasiisha sii daciifkee dacfigoodu sii daran yahay yaxya bnu maciin wuxuu yidhi maraasiilu zuhriyi laysat bishay zuhri mursaladiisu waxbaba ma aha yaxya alqataan wuxuu ahaa laa yaraa irsaala zuhriyi wa qataadata shay-an irsaalka zuhri iyo qataada iyo waxba uma arki jirin waxaan odhan jiray waa bimansilati riix dabayshay la mid yihiin buu odhan jiray dabaysha ayay la mid yihiin buu odhan jiray wuxuu kaloo yaxya alqataan uu yidhi mursalu zuhriyi sharun min mursali hayrih mursallada kale ee taabiciintu ay irsaaliyaan mursalka zuhri waa ka sii daran yahay marka maadaama uu caynkaa yahay oo mursalkaasi weliba markaa zuhrina kama asixine sanadka zuhri lagu gaadhayaana waa daciif mar labaadkana waa mursalkii zuhriye sidaa culammadu uga digeen xaajo looma qabo in la yidhaahdo axaadiista saxiixa ah baa lala kulminayaa oo lagu jamcinayaa sidan waayo maba sugneen maxaa lala jamciyaa shaygu haddaanu markaysa markaa haabit aanu ahayn yaa in la yidhaahdo markaa xadiis saxiixa lala kulminayaa lala jamcinayaa mid u baahan ma aha mid loo baahan yahay ma aha waa jirtaa qofku shanta farood inuu wax ku cunaa inay tahay ibaaxa iska taba mubaax ay tahay laakiin waxa weeye sunnadu waxa weeyaan saddexda farood inuu wax ku cuno ayaa sunnadu tahay sunnadu waxa weeye saddexda farood inuu wax ku cuno ayaa markaa sunnadu tahay laakiin marka waxa weeye ka badan hadduu markaa u baahdo cunitaanka uu ku cunayaa wuxuu noqonayaa ibaaxa asliya yacni mubaax buu markaa iska noqonayaa laakiin sunnadu waa sida kale weyi halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk